wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane biixi iimaan cigi oo ka hadlayay bandhiga miisaaniyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ay kor u kacday dakhliga dowladda waxauu sheegay in marka la barbar dhigo sanadkii dhammaaday kii ka horreeyey ay soddon iyo saddex boqolkiiba ay korortay miisaaniyadda dalka isagoona sababta ku sheegay inay tahay in dakhliga gudaha iyo kan dibadda dowladda kasoo gala oo si wanaagsan loo maareeyay ay sababtu tahay haddii dhab ahaan wixii sanadkii hore la kharashgareeye la barbar dhigana korodh boqolkiiba saddex iyo soddon ah ayaa halkan agaasimaha miisaaniyaddu uu inoogu soo bandhigay waxay ka turjumaysaa laba wax kow in korarhkaasi uu ku yimi runtii dadaal laba dhan ah dadaal dhanka dakhliga gudaha ah oo kharash ma qorshayn kartid haddaanad dakhligaagu aanu kordhin ha noqdo ka gudaha iyo ka dabadda labadaba sidoo kale in dakhliga bannaanka inaga soo galayna ee loogu talagalay hadday tahay kabka miisaaniyadda iyo mashaariicda labadaba runtii dadaal la geliyay inuu kordho ayay ayay ka turjumaysaa waxaase taa ka sii muhiimsan oo iyana ay ka turjumaysaa markaad eegto boqolkiiba saddex iyo soddonka korarka had iyo jeeraale miisaaniyadda marka la qorsheeyo qorshay ku dhisan tahay fulinteeduna way ka duwan tahay fulinteedu waxay ka turjuntaa awoodda dowladdu ay u leedahay inay qorshayaashaas u bedesho shaqo oo keenaysa macnaha isticmaalka miisaaniyadda iyo ka faa'iidaysiga miisaaniyadda heerka uu yahay had iyo jeeraale waxaa laynagu dhaliili jiray keligeenna maahee dalalka runtii soo koraya oo dhan lagu dhaliilaa waxaa loo yaqaano absorption capacityga awoodda dowladdu ay miisaaniyadda qorshaysan uga faa'iidaysan karto ay ku isticmaali karto kharash ugu bedeli karto si kharashaadkaas adeegyo iyo shaqooyin loogu bedelo waxaa laga yaabaa lacagtii qoondaysan in la isticmaali kari waayo sababo farsamo iyo sababo la xidhiidha miisaan ama maxaan ku dhahay capacityga dowladdu ay leedahay darteed waxaa laynoo soo bandhigay in miisaaniyaddii hore oo one bilyan iyo toddobaatan iyo sagaal milyan meelahaas ahayd aynu isticmaalnay lacag ka badan sagaal boqol oo milyan oo ah markii ugu horreysay ugu ay ugu badnayd isticmaalka miisaaniyadda in la kharash gareeya dowladda soomaaliya ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii loo wanaajin lahaa dakhliga gudaha iyo kan dibadda si ay miisaaniyadda dowladdu u noqoto mid sal fadhisa